الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تهلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay afarta bisha saddexaad ee rabiicul awal sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah laba sannadood kadib duulaankii weynaa ee coos weyne waa siday habsami u socodka dhambilaha jihaadka ee gobollada dhexe soomaaliya furashadii weyneed ee mujaahidiintu ka sameeyeen macrakadii coos weyne maxay uga dhigneed jihaadka soomaaliya iyo xamlada siliibiga ah falanqayn xiise badan oo ku aadan ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan maleeshiyaadka murtadiinta oo kufsi wadareed argagaxleh u geystay dumar ku safraya degmada cadalle ee shabeellada dhexe iyo dadka deegaanka oo arrinkaasi ka gilgishay faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobada kale ee barnaamijka caawa waxaa ka mid ah xukuumadda riddada jabuuti oo wasiir u dirtay hargeysa xilli uu sii kordhayo aqoonsiga maraykanka ee maamulka ashaadalodirirka isku magacaabay somalilan haddaba muxuu arrinkan ka dhigan yahay warbixin ayaad dhegaysa doontaan waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu haynaa jubbada dhexe qabaa'ilka dega wilaayadaasi oo ku baratamaya kaalinta ay ka qaadanayaan jihaadka ka socda bariga afrika iyo munaasabad ka dhacday dhuldaaqsinka jilib oo jufada sacad oo ka mid ah qabiilka biimaal ay ku bixiyeen tiro geel ah oo ay ku taageerayaan jihaadka jidka alleh sidoo kale faafreebku waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa wilaayada islaamiga ee galgaduud oo dowro sharciga u qabatay mas-uuliyiinta maamullada islaamiga ee degmooyinka wilaayadaasi haddaba gebagabada dowladaas kelimaadkii laga jeediyey faafreebka ayaad ku dhegaysa doontaan qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheena ayaa faafreebka igala qaybgeli doonaa anna halkan ayaa idikala socodsiinayaa waxaadna si toosan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad si toosan nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa laba sannadood kadib duulaankii weynaa ee coos weyne waa siday habsami socodka dhimbilaha jihaadka ee gobollada dhexe furashadii weyneed ee mujaahidiintu ka sameeyeen macrakadii coos weyne maxay uga dhigneed jihaadka soomaaliya iyo xamlada saliibiga ah ugu horeyn maxamed soo dhowow maxaan ku xusuusan karnaa macrakadii weyneed ee sannada ka hor ka dhacday deegaanka coos weyne ee wilaayada islaamiga ee galgaduud bismillaah aad baad u mahadsantaha bashiir maanta oo kale lix iyo labaatankii bishii agoosto sanadii labada kun saddex iyo labaatankii laba sano ka hor waxaa deegaanka coosweyne ee wilaayada islaamiga ee galguduud ka dhacay macrakadii caanka aheyd ee taariikhda baalka dahabka ka gashay taas oo lagu naafiyey cadowga allah gaar ahaan maleeshiyaadka murtadiinta ee soo tababartay dowladda dabadheefka turkiga xilli aroor ah ayay ciidanka mujaahidiintu waxay weerar guulaystay kula jirmaadeen dhowr saldhig oo kumanaan ka mid ah maleeshiyaadka korkor ay ku lahaayeen deegaanka lagu magacaabay coosweyne weerarkaas wuxuu horseed u noqday guuldarooyin waaweyn oo sigxigay oo maleeshiyaadka murtadiinta soo gaaray ilaa sanad kadib mujaahidiintu ay la wareegeen gacankuhaynta dhammaanba deegaanadii cadowgu ku qabsaday xamladii ashaadara dararka aheyd ee xasan gorgurta oo ku iclaamiyey wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya weerarka coosweyne runtii wuxuu ka dhignaa hasiimo weyn oo soo gaarta maleeshiyaadka murtadiinta kumanaan kun oo ka mid a dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga gaar ahaan gobolada dhexe ee dalka ayuu dagaalka coosweyne xusuus gaar ah ku reebay dagaalkaas wuxuu yimid xili ciidamada murtadiinta cadowga uu carqabay oo ay doonayeen inay la wareegaan magaalooyin muhiim ah waxaana weerarkaasi u dhacay maalin ka hor markii murtadiintu ay soo galeen degmooyinka wabxo iyo ceelbuur ayna qorsheynayeen inay u dhaqaaqaan deegaano kale allaha ka aqbalay shahaadadooda geesiyaashii naftoodurayaasha ahaa udubdhaxaadka u ahaa amaliyadii weyneed ee deegaanka cusweyne runtii waxay qulubtooda shaafiyeen malaayiin muslimiin ah oo ku dhaqan dalka gudihiisa iyo dibadiisa dagaalkii cusweyne wuxuu su afjaray kibirkii iyo isqaadqaadkii maleeshiyaadka kooxda ridada iyadoo la ogaa in bilaash xitaa murtadka ah xasan gurguurta waqtigaasoo ku sugnaa degmada dhuusamareeb ee galgaduud halkaasoo uu ka haadayey duulaanada ashaada la dararnimo ee ku socday wilaayaad ka dhaca ee bartamaha dalka soomaaliya gaar ahaan mudug iiraan iyo galguduud xasan gurgurte isagoo ku sugnaa dhuusamareeb ayuu dhacay weerarkaas waxaana gaaray khabarka murugada ku beeray oo ahaa in cusweyne laga qabsaday maleeshiyaadkiisa bashiir oo cusweyne ma ahayn oo keliya in maleeshiyaadka murtadiinta laga qabsaday laakiin waxaa lagu soo afjaray guutooyin murtadiin ah oo muddo sanada ah dowladda turkiga iyo maraykanka ay u carbinayeen sida ay ula dagaalami lahaayeen mujaahidiinta weerarka cusweyn waxaa rumaysan yahay inay ku dhinteen in ka badan laba boqol oo askari bayaan xilligaas kasoo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa lagu sheegay in dhimashadu ay gaartay boqol iyo sideetan askari laakiin warbixino dambe oo soo baxay ayaa muujinayay in dhimashadu ay boqolaal ay tahay weerarkaas mujaahidiintu waxay ku qaniimaysteen saanado militari midii ugu ballaarneed abid taariikhda jihaadka ee dalka soomaaliya ka socda sida uu sheegay sheekh mahad warsame oo kamid a mujaahidiinta waxaa weerarkaas hubka lagu qaniimaystay qiimihiisa uu gaarayey saddex labaatan milyan oo dolar marka macrakadan runtii waxay ahayd mid xusuus ku reebtay dadka muslimiinta islamarkaasna radcisay oo dhabarjab ku riday xamladii ashaadaladararka ahayd ee cadowga soo abaabulay waa tahay alfaatix weerarkan saameyn intee la eg ayuu ku keenay xamladii ashaadaladararka ee cadowga uu ku hayey gobolada dhexe
waa mahadsantaa bashiir weerarka cuusweyne saameyntiisu waxay ahayd mid maxalli ah iyo mid caalami ah soomaaliya oo keliya kuma ekayn xataa dowladaha gobolka ee saliibiyiinta weerarkaas waa uu saameeyey waxaan ogeynay markii weerarku dhaca kadib ciidamada kufaarta afrikaanta ee jinsiyadaha kala duwan leh oo waqtigaas la qorsheynaya in kumanaan ay baxaan dib loo dhigay golaha waxaa loogu yeeray ammaanka qaramada midoobe ayaa fadhi yeeshay iyo golaha nabadda iyo midnimada midooda afrika waxayna xakiyeen ciidamadii kolkaasi bixi lahaa kooxda ridada soomaaliya ayaa codsigaas dirtay oo golaha ammaanka qaramadooda ka horsheegtay in weerarkii cusweyne ciidankeeda lagu laayay dib udhac weyn uu u keenay sidaas daraaddeedna waxay codsatay in ciidamada kufaarta afrikaanta oo xilligaas in dalka laga saaro la qorsheynayay dib ayaana loo dhigay ilaa hadda guuldarada cusweyne ka dhalatay oo lacago malaayiin doolar ah kufaarta afrikaanta qudhooda dhaxalsiiyey lama bixinin ciidamadii waqtigaas dib loo dhigay inay baxaan qarashkii ku baxayey oo malaayiin doolar ah mushaarkooda iyo saadkooda weli kufaarta afrikaanta waxay ku leeyihiin oo ay qaansheega dhahaan ee ugu sheeganayaan waxa loogu yeero qaramada midoobe saameynta dagaalka cusweyn runtii kuma koobnayn oo keliya ah mid militari iyo mid maaliyadeed waxaa jiray haziimo macnawi ah oo aad u weyn oo ilaa hadda kooxda ridada maleeshaadkeeda ku dul hoganaysa weerarkaas markuu dhacay kadib xamladii cadowga waa istaagtay mujaahidiinta ayaana qaaday weeraro dardar ku socday ilaa iyo lasoo gaaray dhammaadkii sanadii labada kun iyo afar labaatanka iyo bilowgii sanadan labada kun shan iyo labaatanka oo mujaahidiintu ay soo ceshadeen dhammaanba degmooyinka iyo deegaanada ka tirsan wilaayaadka hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee cadowga u qabsaday cusweyne kadib maanta mujaahidiintu waxay gacanta ku hayaan magaalooyin waaweyn oo ka mid yihiin aadan yabaal maxaas moqokori masaajid cali guduud ceelbaraf biyo cadde ilaa iyo deegaano kaabiga ku haya degmada jowhar ee wilaayada shabeellaha dhexe uu ka mid yahay deegaanka warciise oo qiyaastii labaatan kilomitr oo qura u jira degmada jowhar cusweyne kadib waxaan aragnaa in cadowga laga saaray deegaano muhiim ah maleeshiyaadkii murtadiinta macnawiyaadkooda oo jabay xataa waxaa warbixinadu ay tilmaamayaan in ciidamaynta ama tajniidka ee kooxda ridada ay samayso uu aad hoos ugu dhacay tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii cusweyne siyaasadda iyo maxaafisha lagu falanqeeyo amniga ee geeska afrikana waxaa qabsaday haziimadaas taariikhiga ah ee caskarka ridada soo gaaray iyo guusha weyn ee allah subxaana wa tacaala uu makaniyey mujaahidiinta marka waxaan dhihi karnaa maxarakadii cusweyne waa maxrako aan ka go'i doonin qulubta dadka muslimiinta waa maalin allah subxaana wa tacaala uu kala saaray xaqa iyo baadilka ee gobolada dhexe dalka soomaaliya aad buu mahadsan yahay walaalkeen maxamed xasan alfaatix ayuu kaasi ahaa oo falanqeyntan inooga diyaariyey laba sana kadib duulaankii weynaa ee coosweyne iyo habsami socodka jihaadka ka socda bariga afrika
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka qodobo xiisele ayaadi kusoo maqan balse markan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa kursiwadareed argagax leh u geystay dumar ku safreeya degmada cadalle ee shabeellada dhexe iyadoo dadka deegaanku ay ka gelgisheen arrinkaasi qodobkaasi sidoo kale xukuumadda ridada jabuuti oo wasiir u dirtay hargeysa xilli uu sii kordhayo aqoonsiga maraykanka ee maamulka shahadirka isku magacaabay somalilan qodobadaas waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah waxaa halkani kasoo jeedinaya walaalkeen nuur cali warsame abu sheyba haya nuur aad baad u mahadsan tahay alaaqa bashiir muxidiin abu ayman bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guud markaa miregaha islaamiga ah qodobka ugu horreeya oo aynu ku soo qaadan doono waxa uu yahay maleeshiyaadka murtadiinta oo kufsi wadareed argagax leh u geystay dumar ku safrayey degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe waa halkudhega warbixin maanta lagu qoray websaytka islaamiga ee caalamada warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe dhankiisa bari ayaa sheegaya in maleeshiyaadka dabadhelafyada kooxda aridada ay halkaas ka geysteen fal argagax leh oo ka dhana dumarka muslimaadka ah degmada cadale ee bariga gobolka shabeellada dhexe ayaa laga soo calaamadeeyey fal kufsi jamaaci ah oo lagula kacay dumar musaafur ahaa sida ay sheegeen dad goobjoogyaal ah maleeshiyaad ka tirsan kooxda ridada ayaa dumarkan oo gaariyay ilaa saddex kala degay gaari kadibna waxay kula kaceen kufsi maleeshiyaadka kufsi wadareedka geystay waxaa taliya u ahaa sarkaal lagu magacaabo cali xuubey sida laga soo xigtay dadka deegaanka maleeshiyaadka ayaa dumarka ku garaacay qoriga baadkiisa waxaana la soo wariyey in iyadoo xaaladooda caafimaad ay aada u liidato loola cararay isbitaalada magaalada muqdisho xiisad u dhexaysa dadka degmada cadale iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa laga dareemayaa degmadaasi dumarka la kufsaday ayaa ka ambabaxay degmada masaajid cali gaduud maleeshiyaadka murtadiinta ayaa caan ku ah falal dembiyeedyada noocan oo kale ah waxayna mar walba deegaanada ay maamulaan ku dhibaateeyaan dumarka muslimaadka ah warbixintii websaytka calamada haddaynu halkaa uga gudubno markana jabuuti oo wasiir u dirtay hargeysa xilli uu sii kordhayo aqoonsiga maraykanka ee maamulka isku magacaabay somalilan waa warbixin lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo dalka jabuuti ayaa markii ugu horreysay wasiir buuxa u diray somalilan xilli ay isa soo tarayaan wararka sheegaya in maraykanku uu aqoonsi siinayo maamulka ridada somalilan wararka ayaa intaasi ku daraya in wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska jabuuti murtadka lagu magacaabo maxamed diiriye warsame iyo wafdi uu hogaaminayo ay la kulmeen wasiirka dibadda somalilan cabdiraxmaan bakaal kulanka dhexmaray labada dhinac ayaan wax faahfaahinaa laga bixin marka laga reebo in la xoojinayo amniga iyo dhaqaalaha booqashadan ayaa ku soo aadaysaa xili warbaahinta reer galbeedku ay aada u qorayaan wararka la xidhiira arrimaha aqoonsiga somalilan ilu ku dhowdhow maamulka somalilan ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulkaasi murtad ciro uu safar ku tegi doono maraykanka dhowaan maamulka la baxay somalilan oo afar soddon sano ee uu maamulkaasi dhisnaan baadigoobayay aqoonsi gudoomiyaha guurtida somalilan oo dhowaan waraysi bixiyey ayaa ka dhawaajiyey inay bilowgii sagaashamaadkii tageen magaalada muqdisho iyaga oo la kulmay caydiid iyo cali mahdi si somalilan loo aqoonsado si kastaba ha ahaatee waxaa si ka weyn sidii hore loo hadal hayaa in reer galbeedku dal madax bannaan u aqoonsan doonaan somalilan qormadii webka soomaali memo ayay taasi ahayd markana mareegta faafre bro ee telegramka ayaa waxaa lagu qoray howlgalladii mujaahidiinta ay fuliyeen afar iyo labaatanka saac lasoo dhaafay qaybo ka mid ah shabeellada hoose howlgal gaar ah oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen oo gudaha magaalada marka ayaa lagu dilay maxamed sheekh cusmaan nuur oo ah gacyarihii guddoomiyaha maamulka haridada deegaanka lumbarkanton ee shabeellada hoose howlgalladii mareegta faafrebro haddaynu halkaa ku dhaafno markana warbixinta ugu dambeysa ayaanu waxaanu ka soo qaadanaynaa barta mareegta telegramka ay ku leeyihiin reediyowga islaamiga al furqaan dowladda federaalka oo bilowday inay ciidankeeda u bedesho maleeshiyaad warbixintaasina waxaa lagu qoray mareegta reediyowga al furqaan ee telegramka dhowaan deegaanka xaji cali oo hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe waxaa ka bilowday diiwaangelin ay wataan xubno ay kooxda riddada u soo dirtay inay ciidan maleeshiyaad ah u abaabulaan xubnahan oo ahaa mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada ayaa markii ay waayeen askar ay qortaan waxay ciidankii xeryaha ku jiray u bedeleen maleeshiyaad sida uu sheegayo mid ka mid ah saraakiishooda oo jooga aagaasi sarkaalkan oo lagu magacaabo cadaawe xasan cali madoobe islamarkaana ah taliyo hurin ayaa sheegay in maleeshiyaad kun askari ka badan oo ku sugan deegaanka iyo askartii ilaalada u ahayd xubnahan abaabulka loo soo diray loo diiwaangeliyey inay yihiin maleeshiyaad lana soo bandhigay wuxuu intaas ku daray inay khiyaano sameeyeen xubnahaasi askar uu wada garanayana soo istaageen sida uu hadalka u dhigay guud ahaana xubinta hadalhaynta iyo guudmarka marigaha islaamiga ayaa halkaa nooga eg markanaan idinku wareejiyo walaalka bashiir muxudiin abu ayman si uu halkiisa inooga sii amaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo jubbada dhexe qabaa'ilka dega wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ku baratamaya kaalinta ay ka qaadanayaan jihaadka ka socda bariga afrika iyadoo munaasabad ka dhacda dhuldaqsinka jilib ay jufada saacad oo ka mid ah qabiilka biimaal ay ku bixeen tiro geela ay ugu talagaleen jihaadka ka socda bariga afrika walaalkeen cuhmaan axmed dhuubow oo ka qayb galay munaasabadda geelwareejinta ayaa tabintan inooga soo diyaariyey hay cusmaan bismillaahi raxmaani raxiim waxaan joognaa tuulada lagu magacaabo hoomboy oo ka mid ah deegaanada laga maamulo magaalada jilib ee hoostaga waxaan safar ugu soo baxnay degmada jilib ujeedka safarkeen waxa uu ahaa inaan tagno goob jufo ka mid ah qabiilka biimaal oo ka mid ah qabaa'ilada dega wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe ay ku wareejinayeen tiro geelah oo ay ugu talagaleen inay ugu qayb qaataan jihaadka ka soconaya wadanka ee lagula jira gaalada dalka kusoo duushay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa halkaa ku sugan oo iyagana qabiilka biimaal gaar ahaan jufada sacad ee kala wareegaya geela ay ugu talagaleen inay kaalintooda jihaadka ah iyagana ay qaybtooda ka qaataan waxaan soo gaarnay halkii geel wareejinta waana dhul hood ah oo runtii aad qurux badan islamarkaana ka mid ah dhulka xoolo daaqeenka ah geela oo ah qayb ka mid ah infaaqa wadada allah ay dadka soomaaliyeed ee qabaa'iladu ay kula baxayaan in ay kaalintooda kaga qayb qaataan jihaadka lagula jira mactableyda dalka kusoo duushay iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ay horkacayaan qabaa'ilada soomaaliyeedna xilli kasta waxa ay bixiyaan maalkooda haddii ay noqon lahayd inay lacag bixiyaan haddii ay noqon lahayd inay xoolo bixiyaan dhagaha dadka muslimiinta ah meel kasta inaga maqlaya dhegeysanaya warbaahinta islaamiga landalusna kuma cusba inay maqlaan beel hebel ama jufa hebel ama qabiil hebel ayaa bixinaya geel ganacsato ayaa warbaahinta islaamiga landalus ay sii deysay iyagoo si shaksi ah u wareejinaya tiro geel ah oo markaasi ay ugu qayb qaadanayaan jihaadka wadada alleh sidoo kale halkan waxaa ku sugan nabadoonno salaadiin iyo cuqaal oo ka mid ah hogaanka qabiilka biimaal waxaa sidoo kale halkaa nala jooga suldaanka guud ee beelaha direed suldaan xaydar geela waxaa lagu wareejinayaa mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib waxaan wareysanaynaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka mid ka mid ah odayaasha ayaa nala jooga soo dhawaada magaca ku bilow iyo halkaana joogna geelaad bixinaysaa cabdiraxmaan xuseen maxmed aa la yidhaahdaa waxaa ka mid ahay beesha sacad ee beelweynta biimaal waxaan joognaa tuulada sheekh cabdiraxiin hoomboy gadaasheed waxaan u joognaa in aan ku wareejino walaayada jubbada dhexe toban neef oo geel ah oo ugu talagalnay jihaad fii sabiilillaahi oo ah nimanka furuntada joogo oo dhiigooda aan ku hordayno dartiisaa u bixinaynaa annagoo nala yaqaano ah biimaal dadkii gaalada la dagaalamay kaama rooray ha iga roorin ruuxa gooyi rabooxe reejinaad wajin galeen reejixiima iga jooga marka saas ona ku eh haddana ilmahoodayaan dadkaas ilmahoodayaan nahay kabacdi hadda waxaan halkaa u joognaa inaan geelaas aan ku wareejino walaaday jubbada dhexe annagoo nala qasbin nala waxyeelin intaan isku tagnay ku talagalnay jihaadka waxaan ugu qayb qaadan lahayn ku talagalnay ayaa geelaas iska soo bixinay haddana waxaa noo dhimay jubbada hoose wajaahiduu fii sabiililaahi biamwaalikum wa anfusikum waay naftu maalka waa kan naftina waa ka dambaysaa waa soo wadnaa biidn illaahi alkariim nabadoonka eh, beesha sacad abuukur nuur abuukur ayaa haddana ku wareejinayaa si uu ugu wareejiyo cidda markaa munaasab u ah bismillaah anakoo naha oo anaha beesha sacad oo wareejinay toban neef oo geel ah me- hombooy ku wareejinay suldaanka ee abukur ee, nuur nabadoonka abukur nuur ku wareejinay toban neef oo geel ah in jihaad loo dhiibo oo macnaha ee, jinta ku jihaad amba sani adiga ma aragtahay ee, amba hantadaa ku jihaad in hantadaa in aan ku jihaadno au bixina tobankaasoo geel abukur nuuraa ku wareejinay jasaaka allah khayr wahagaag soo dhow adeer ee, geelaad wareejiseen geelaan wuxuu ka mid yahay een, geel ay qabaa'iladu wareejiyaan een, qabaa'iladuna ay ugu talagaleen inay jihaadka wadada allah ku bixiyaan een, horey een, jufooyin kala duwan oo qabiilka bimaal ayaa geel wareejiyaan haddii aad tihiin jufada saacad geelaad wareejinaysaan maanta ka warran dareenkii بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخياري أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت قيل أوريجينينو وبيش سعد أي وريجسي بيش بيلوين تا سعد بمال كمدها بيش سعد أنا عرضك بيش بمال ما أنت قيل أنا وريجين تورنا فوق قيله shir yar adi ay qaateenoo muddo wax laba maalmood ah ayay kusoo wareejiyeen waxay ugu talagaleen in loo gaarsiiyo walaayada islaamka ku jirto jihaadka walaayadana ka mid ah jubbada dhexe degmada jilib ayay maanta beesha igu wareejisay toban neef oo geel ah anigana waxaan rabaa inaan ku wareejiyo suldaanka beesha biimaal beeshaan beeshii taarikh hor u laheed waaye taarikhda ay laheed waxa waaye talyaani ee jihaad beesha beeshaad jihaad u bilaabo maahan geelaan waxay ugu talagashay dadka wajaahiduu fii sabiililah dadka jihaadka ku jiro ayay ugu talagashay beesha hadda waxay ku tala jirtaa toban neef oo geelo maanta ay bixisay haddina waxay rabaan naf iyo maalbo inaa haddin mar labaad horena waa u bixi ay- horena waa u bixi jirtay haddina degdeg inay ku soo saarto hantaa inay ku darto nafbo jihaadkaas annaga diyaar baa u nahay Gaalada lagula jira.
gaalada lagula jiro beeshaan beeshii hor usoo jihaada waaye beeshaan taariikh waxaa laga haayaa annaga fool kufaar ma fiirsahayno fardoosaa u fiirsanaa ma gaste fool kufaar fiirsisidiisa fallaax weye qayaamo gabay hor loo soo gabi waaye cidna u qasabta ma jirto islaamka asaa diyaar u ah beesha weligeedana waa bixi doontaa jihaadkaas maa u taagannahay ilaa gaal carabkeed laga jaro ayaa u taagannahay suldaanka ku wareejinaa geelaasa asagana inaan isku wareejiyo si ani beesha igu wareejisay asugu wareejiyo mujaahidiinta suldaan axmed nuur mataanow sidaan hore u sheegnay waxaan ku sugan nahay halkii een, mid ka mid ah jufooyinka een, beesha biimaal ay ku wareejinaysay geela ay ugu talagaleen inay een, jihaadka ugu qayb qaataan sida ay noo sheegeenba een, goordhow aad maqlayseen odayaasha jufada sacad Ee, markaana waxaa inala jooga suldaanka guud ee qabiilka biimaal labada wilaayo ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe suldaan axmed nuur mataanow suldaan soo dhowow een, halkaan aan joogno iyo geelaan aad wareejiseen horena aad u sii wareejiseen kuwa kasii horeeyay ee jufooyinka kala duwan ee qabiilka biimaal wareejiyeen bal maanta een jufada geela wareejinayso ee hadda adiga kugu wareejisay oo adigana aad rabta inaad ku wareejisa mujaahidiinta bal soo dhow idaacadda dol isku soo dhowow bismi illah alxamdulilah waa dhowahay wabaadu hawelan ilaah ayaa mahad iska leh allahaasoo na soo gaarsiiyey xilli ummadda muslimiinta ay u tartamayaan jihaadka ay ku tartamayaan jihaadka maanta meesha aan joogno ee dulaadka homboy waxaa geel wareejinaya jufo ka mid ah jufooyinka reer biimaal jufadaasoo la yidhaahdo reer sacad reer sacad maanta waxay wareejinayaan toban neef oo geel ah way igu wareejiyeen ma ahan markii ugu horreysay oo beesha geel ay wareejinayso jubbooyinka waxaa hore geel u soo wareejiyey jifada reer kalafow oo awal bilaabay jubbada dhexe waxay ka bixiyeen toban geelah waxaa ku xigtay reer kayto oo shan bixiyey waxaa ku xigay reer ismiin oo afar neef bixiyey wadarta guud oo hore u baxday jubbada dhexe waxay ahayd sagaal iyo toban haddoo maanta toban lagu daro waxay noqonaysaa labaatan iyo sagaal maanta jufada reer sacad waa jufadu wax bixinayso jubbada dhexe si guud reer biimaal waxay ka bixiyeen oo jifooyinka lagadisan ay bixiyeen waa labaatan iyo sagaal markii jubbada hoose aan fiiriyo ayadana isla kalefow inta hore toban uga bixiyeen tobanay ka bixiyeen reer daadow oo ayaga hadda kulle insha allah jubbada dhexe ayagana aan ka sugayno jubbada hoose ayagana waxay ka bixiyeen maxalilahi toban jubbada hoose waa labaatan jubbada dhexena waa labaatan iyo sagaal si guud geelaas markii laisku daro waa afartan iyo sagaal jif walbo ay maxaa ladhahayay wixii ayada markaas karaankeeda oo istidaacadeeda mujaahidiintu garab istaagi karto inay keento geelaas oo maanta jufada ay ugu wareejisay reer sacad waxaana si kal iyo laab leh oo isgarab istaaga insha allahu aan ku wareejinayaa waaliga wilaayada jubbada dhexe sheekh cali daraawiish wakiilkiisa degmada sheekh xuseen ayaa insha allah ana geelaas aan ku wareejiyey insha allahu alkariim markii ugu dambeysana ma noqon doonto insha allah waxaan rajaynaynaa usbuucyada soo socda iyo kuwa xigaba insha allah idaacadaha iyo maxallaha saaxaadka infaaq insha allah reerka laga arko hada billahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu kaasina waxa uu ahaa een suldaanka guud een qabiilka een biimaal ee labada juba sidaan hore u sheegnay een maantana een halkan aan u joogno een mid ka mid ah jufooyinka qabiilka biimaal oo geel bixinaya horey een biimaal marar kala duwan ay geel u bixiyeen waana marna ka sii horreyseen waa ay bixiyeen waxayna ka mid yihiin qabaa'ilada een soomaaliyeed ee ku sundan een waxbixinta ee jihaadka wadada allah qabaa'ilada een wilaayaadkana sidaas oo kale ay ugu tartamayaan oo markasta warbaahinta islaamiga landalus waxaan ka dhegaysanaa in qabaa'iladu ay siyaabooyin kala duwan geel u bixinayaan iyagoo boqolaal geel bixinaya sidoo kale qabaa'iladu waxay bixinayeen naf iyo maal qaar ayaa boqolaal wiil kusoo biirinaya jihaadka ee lagula jira gaadala dalka kusoo duushay markaana waxaa inala jooga suldaanka guud ee beelaha direed ee wilaayaadka jubbada dhexe iyo jubbada hoose suldaan xaydar suldaan soo dhawow maanta waxaan joognaa banaanka tuulada homboy halkan oo beesha biimaal jufo ka mid ah ay geel ku bixinaysay ay mujaahidiintu ku wareejiyeen waxaa tahay suldaankii guud ee beelaha direed bal soo dhawow sida ay qabaa'ilada soomaaliyeed ugu tartamayaan in jihaadka lagu bixiyo wadada allah xilli gaaladu ay sii dabar jeedinayso oo ay muuqato islamarkaana uu muuqanayo ififaalaha dadka muslimiinta u muujinaya guul haddii aad tihiin markaa si guud beelaha direed sideed ugu qayb qaadanaysaan jihaadka naf iyo maalba بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صحبه وسلم أقول إليه سبحانه وتعالى وما لنا نيو ما شاء الله وما دام jihaadkii maanta as maraya bariga afrika oo meelo badan gacanta lagu dhigay dadka waxay bixiyeen hididiili aad u wanaagsan maadaama caasimadii muqdisho oo maanta iyo beri may naqdoontaa hadda fare ku tiris ay naqatay guulu fara badan mujaahidiinta ay soo hoyiyeen dadka waxaad moodaa qabaa'ilooyinka inay tartan ay ku galeen jihaadka naf iyo maalbo ay garab istaagaan marka beesha dareed gaar ahaan waxay ka mid tahay beelaha soomaaliyeed oo degto bariga afrika soomaaliya degto ay ka mid tahay gaar ahaan jubbada hoose iyo jubbada dhexe hadda meeha ku sugan ay ka mid tahay jubbada dhexe maasha allah waaye wax badanay bixiyeen hadda maanta waxay taagan tahay beesha sacad oo ka mid ah beelaha biimaal ina ay bixiyaan geelo oo ay u bixiyaan jihaadka ay ku taageeraan ay ku garab istaagaan naf iyo maalba ay ku bixiyaan ay ka mid tahay qaybihiisa socdayna maanta ay ka mid tahay muddo ka horreysani saasoo kale beelaha bimaal waa bixiyeen oo waxay ka bixiyeen jubbada hoosna waa ka bixiyeen jubbada dhexna waa ka bixiyeen jiidaa bixisay sorra bixiyey insha allah wardayna hadday gacan kula jirtaa biimaalka qaar ka mid ahna hadday gacan kula jiraan jubbada hoosna waa ka bixiyeen jubbada dhexna waa ka bixiyeen maanta ugu dambeyso beesha reer sacad oo ka mid ah beesha bimaal waxay bixisay xoolo nool oo ay ilaahay diintiisa ay ku taageerisay ay bixisay waxgaradkooda iyo culamaa u diinkooda iyo salaadiintoodan waxaan leenahay ilaahay ha ka abaalmaryo iyo dadkii soo bixiyo saasaan leenahay bedel khayr qaba ilaahay asiyaa leenahay waa mid qalbiga ay u furayeen mujaahidiinta ay ku garab istaagayiin waayo aad inay ugu farxaan mujaahidiintana waxaan leenahay ha soo duceeyaano ninkan waa u duceynaynaa dadkaas wax bixinayan waxaan leenahay mar walba maalin walbana inay bixiyaan waa u diyaarsiin insha allah gaar ahaan beesha dareed si toos ay u garab istaagan tahay jihaadka naf iyo maal jihaad inay ku bixiso horena waa u bixinaysay horena waa usoo jihaaday meeshiis hadda taariikh ay leedahay waa wax la ogyahay waayo hadda lama iloobaaneh oo hadda adduunka laga ogyahay caalamka laga ogyahay gaarana ceebka ay qabaan beeshaan si gaara weliba bimaal ama beesha dareed ano a kala saareenin waa taariikh hore oo la yaqaan ay soo dhigeen haddina waa barbar taagan yihiin waa tan hadda maanta aad taagantahay oo ishaa aad ku arkayso horena wax badan jubbada dhexe waa ka dhacday haddina isdabajoog waa insha allah waxaan rajaynaynaa maanta maanta wixii ka dambeeyana in haddana koox kale ay soo geli doonto insha allah saasaan leenahay ilaahayna waxaan leenahay mujaahidiinta garab ha u noqdo waa u ducaynaynaa wax yara dhiman intaasna waa isla dhammaytiranaa insha allah guuli badanaa muuqdo dadka qalbigooda waa furan yahay mujaahidiinta garay oo yihiin dadka beesha reedare si gaare habeenkooda dhallinyaradooda culamaa u diinkooda waxgaradka dhammaan waa garab istaag yihiin maalin walbana waa iswaxnaa oo waxaan idhaahdaa maxaa samaynaa runtii way ka dadtoobacayiin maxaa samaynaa ilaahay tana ka mid ah dadkan hadda ma la qasban lagama raadinin iskooday isku abaabulin beeshaan inay bixiyaan xoolo gelin ay ku bixiyaan ay taageeraan ay garab istaagaan mujaahidiinta ilaahay ha barakeeyaan leenahay insha allah haddii sila yidhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلطان حيدر أيو أها سلطان كجود بيلها دريت وهل كان هنا الجوجا سيدو كلنا إن سوق جاري هل كان جفدا سعد قبيل كبيمال إجيلو كبيحينيين sidoo kale qabaa'ilo badan ayaa horey geel u bixiyay sidaan hore u sheegnay jubbada dhexe dega ee degmooyinka wada sida jilib bu'aale saako iyo salagle qabaa'ilada dega kuwa kale ayaa dhiman oo iyagana sidaasoo kale hadda iyagana ku jira qabanqaabada geel ay ku wareejinayaan ti jihaadka wadada allah qabaa'ilada soomaaliyeed runtii waxay aada ugu baratamayaan sidii ay ugu soo dhalaali lahaayeen kaalintooda jihaadka wadada allah in jihaadka lagu bixiyo maalka iyo naftana in badan oo qur-aanka kariimka hayay kusoo aroortay nusuusta qur-aanka kariimka ah iyadoona ay runtii qabaa'ilada soomaaliyeedna ay baal dahabka galayaan jihaadka bariga afrika ee ay kula tartamayaan inay maalkooda ku bixiyaan hogaanka mujaahidiinta ayaa horey u bogaadiyey sida ay qabaa'ilada soomaaliyeed isu barbartaageen jihaad ay wiilashooda ku jiraan iyadoona ay runtii halkaan aan joogno ee geedaha hoostoodana laga difaacayo meelo fogfog oo ka mid ah dhulka ay cadowga kusoo duleen ee wilaayaadka dalka iyadoona si guud dadka muslimiinta ahna hogaankooda iyo weliba sidoo kale shucuubtooda la maamulayana didiilahooda uu yahay in guud ahaanba dalka lagu maamulo shareecada islaamka lagana saaro gaalada dalka kusoo duushay waxaana la soo gaaray xili dadka muslimiinta iyagu ay codsanayaan mujaahidiinta oo ay wacanayaan iyagoo markaasi xoolahooda ku wareejinaya halka ganacsatada ay dhiibayaan lacagaha sidoo kale dadka dhulka miyiga ku nool ee aan maanta halkan joogno qabiilka biimaal sidaasoo kale ee qabaa'ilada soomaaliyeed iyagana ay dhulkan hoodkee duurka ku wareejinayaan xoolaha islamarkaana fahmay wajaahiduu fii sabiili illaahi biamwaalikum wa anfusikum runtii marka halkaanan joognana runtii dadku waxay ku dabaqayaan aayaadka qur-aanka kariimka ah ee runtii aada u boorinaya in dadka muslimiinta ay naftooda ka hormariyaan maalkooda waxaa sidoo kale markaan inala jooga nabadoonna maxamed cabdi yacquub oo ku magac dheer madiyow soo dhowow nabadoone waxaa tahay wakiilka beesha biimaal amaba nabadoonka beesha biimaal ee wilaayada jubbada dhexe halkaanan joogna ah duleedka homboy geel ayaa soo dhowow idaacadda islaam magaalada lagu soo dhowow bismillaahi raxmaan raxiim aniga maanta waxaan joognaa duleedka maaragtay homboy ayaan joognaa waxaan bixinaynaa geel oo cidda oo sacad bixinayaan ayaan joognaa hore geel badan baan soo bixinay waxaan ka soo bixinay ismiin baan ka soo bixinay waxaan ka soo bixinay mataqaanaa kaytooy aan ka soo bixinay wax badan haddana waa noo dhiman yihiin hadda waxaan bixin haynaa beesha sacad waxay bixisay toban neef oo geel ah ee hadda ay bixisay waxaa loo bixiyey jahaadka inay ku darsadaan naf iyo maal waay maalkii hadda maaragta aan haynaa waxaan ku wareejin haynaa walaayada islaamigaan ku wareejin haynaa intaas ka badanna waana laga filayaa hadduu ilaahays yidhaahdo intaa la joogo adduunka oo dalkan gaala ay joogto mucaawanada ma dhammaanayso hadda iyo jeer in la bixiyo waaye waa u dhimanaynaa hantidaa inaan u bixinaynaa naf iyo maalna waa u huraynaa xoolahooda ilaahay ha u badiyo kuwii joogaan oo mataqaanaa dagaalka u janjeero ay ilaahay ha ka dhigo maasha allah ilaahay geelahooda ilaahay ha u badiyo ilaahay barwaaqo ilaahay ha siiyo ee safar dambena intaa inka badan inay bixiyaan
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka qeybihiisa dambena waan isla soo gaarna dhegeystayaal markan iyo galgaduud maamulka wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowro sharci u qabtay mas-uuliyiinta maamulada islaamiga ee degmooyinka wilaayadaasi dowradan oo socotay muddo shan maalin waxaa ka faa'iidaystay wilaadda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee galgaduud taas oo ka dhacda degmada ceelbuur waxay qaateen duruus kala duwan oo sharci ah ugu horeyn munaasabadii gebagabada waxaa kelimad la siiyey qaar ka mid ah maamulada degmooyinka wilaayada islaamiga ee galgaduud oo ka warbixiyey waxyaabihii ay qaateen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdsalaam maanta ay tahay labaataniyo toddobadii bishii labaad kun afar boqol afartan toddoba hijiriga waxaan joognaa ikhtitaamkii dowladii wulaaddii wilaayada islaamiga ee galguduud loo qabtay dowladaas oo socotay muddo shan maalin ah dowladaas isimkeeduu yahay saxaabigii jaliilka ahaa camr ibni caas shacaarkeedun uu yahay kayrunnaasi anfacum linnaas waxaan rajaynaynaa duruustaas aan qaadnay muddadaas inaan ummaddii aan ka soo tagnay iyo makaatibtii qeybada kala duwan aan ka soo tagnay inaan ku tadbiiqinno aana gaarsiinno wajazaakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta oo ay taariikhdu tahay labaatan iyo toddobada bisha safar waxaana ilaahay fadligiisa noo gebangaba ah duuro aynu qaadanay annagoo ah mas-uuliyiinta ama wulaadda degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud dowladda marka waxay socotay muddo kooban oo waqti ahaan kooban oo shan maalmood ah runtii dowladda waxaan ku qaadanay culum aad iyo aad u fara badan muddadaa yar ee kooban ay socotay haddaan wax uun ka sheego culumtaas aan qaadanay waxaa ka mid ahaa fadaa'ilu shahaada fanu tacaamuli maca annaas alqanaaca khadaru alcasabiya cala almuslimiin alshucuuru bilmas-uuliya alfutuur madaahirun wa asbaabun wa cilaaj makaarimu alakhlaaq tafsiir suwari min alqur'aan almn alxaakimiya alidaara mawaadiic kulligood wada muhiima ay ahayd waxaan kaloo insha allahu tacaala ilaahay ka rajaynaynaa waxaan baranay kuwo iyo barta ka taga inuusan naga dhigin ee kuwo ku camal fala oo ummaddii gaarsiiya oo sida hadda nolosheena ay wax uga bedeleen wixii aan baranay waaqaca ay ku nool yihiinna waxay barteen ay wax ka bedeleen inuu ilaahay naga dhigo subxaana wa tacaala wajazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu warre ilaahi subxaana wa tacaala ayaan u mahad celihaynaa bacda xamdilaahi maanta waxaan joognaa fadhinaa gebagabadii dowladii camar bin caas shicaarkeeduna uu ahaa khayru nnaasi anfacahum linnaas fulisay wilaayada islaamiga ee galguduud una qabatay walaada muxaafadaadka iyo degmooyinka waxaan leenahay dowladda inta alla inta kasoo qeyb qaadatay hadday tahay wilaayadeena gobolka xarakada kulli jazaahum allahu khayr aljaza ilaahi subxaana watacaala ka abaalmariyo waxay kusoo aaday dowladdu waqti baahideedu ay ahaaday baahi aada u adag oo aada loogu baahnaa oo munaasab oo ah ayuu kusoo aaday walaalahuna aada ayaan uga faa-iideysan aan dhihi karnaa wax badan ayayna insha allahu tacaala noloshayna iyo shaqadayna iyo ay ka bedeshaan aan rajaynaynaa ilaahi subxaana watacaala aan weydiisanaynaa ilahi subxana watacaala naga dhigo kuwii waxay bartaan ku camal falaa oo waxaa weye ummadda gaarsiiya oo sida ugu habboon oo ugu amtilsan ummadooda ugu adeega oo waxaa weeye ku camal fala wax ay faa-iideysteen walaalahayga iyo noo ka bilaabaya nafteydana waxaan u dardaarmahayaa sida ikhlaas iyo dadaal ku jiro inaan ugu dadaalno insha allahu tacaala dhaqangelinta duruustii aan baranay faa-ida la heday culimadii waxaa weye jazahum allahu khayr aljaza aqoonta u la heday xirfadda u la heday ayna soo gaarsiiyeen ay noo soo gudbiyeen ay noogu soo dhabar adeegeen maalmaha aan soo marnay maalmo waxay ahaayeen runtii dahabi ah ala dhihi karaa oo waxaa weeye ilaahi subxaana watacaala aan ka baryayno inuu noo soo celceliyo intaasaan iskaga soo koobaada bilah tawfiiq sal allah salam ala nabiyina maxamed ugu dambeynna waxaa dowladda soo xiray sheekh cabdulaahi abu khaalid waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud oo kelimaad u badnaa dardaaran u jeediyey mas-uuliyiinta maamulada islaamiga ee degmooyinka wilaayada galgaduud alxamdu lilah rabi alcaalamiin walcaaqibatu lmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wantum muslimuun ama bacdu awalan alla subxaana watacaala ayaa u mahad celinaynaa allihii nicmooyinka fara badan kuwa qarsoon iyo kuwa muuqdaba allihina siiyey allahaas oo mahad celinaynaa subxaana watacaala bacdallaahi runtii ragga mas-uuliyiinta ah degmooyinka wilaayada oo kala duwan ka kala socday oo maalmahan meeshaan runtii ka qaadanayay duruus iyo arrimo kale maaragtay wadatashi ama camalka lahaayo iyo mas-uuliyadda lahaayo u dan ah meesha lagu waday ama loo kulansanaa jazaahum allahu khayran sabarkooda iyo maaragtay dulqaadkooda sidaasoo kale raggii maaragtay dowladan ee maamul ahaan iyo nidaam ahaan iyo adeega iyo runtii gacanta ku hayay mudarisiinta ahaa culummada ahaa duruusta wax ka bixinayay dhammaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayra aljazaa runtii dowladan ee waxay kusoo aaday bacda hasiimadii ama jabkii codowga walaayadan iyo walaayada dariska la-a kusoo duulay xamladii maaragtay saddexda sino lasoo dhaafay ee meesha xuduntu ahaa jihaadka gobolada dhexe walaayada maaragtay galguduuda ahayd ee maaragtay waa kheer iyo maaragtay wanaag badan ayaan ilaahay ugu shukrinaynaa ugu mahad celinaynaa dowladda magaceeda waa saxaabigii jaliilka ah cumar ibnu alcaas radi allahu taala canhu oo faatixiintii saxaabada iina ka mid ah markan waxaan u dooranay magacaasi insha allahu tacaala tafaa-ulkaasi ee shicaarkan waa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun an raaciyatihi ikhwa marka ee maanta waa gebagabadii aan joognaa ee waxaan marka isxasuusinaynaa ee mas-uuliyad aan hayno wilaayaad ama wilaaya ama heer gobol ama heer degmo waxay waa iska mas-uuliyad waaye mas-uuliyadda ayaan haynaa waxaan nahay rucad dad maaragtay wax la raaciyo ee nahay waxaan naga raban waxa waaye dadkan diintooda inaan u ilaalino sidaasoo kale adduunkooda naftiisa inaan u ilaalino wilaayaadkana maqsuudkoodaba dhammaan waxa waaye an yakuuna diinu kulluhu lilaahi diinka ilaahay keligiisi in loo sugo oo ilaahay keligiis in la caabudo waa mas-uuliyad waa sidaas dadka ilaahay keligiis inay caawudaan dadka maaragtay adduunkooda hadda in loo hagaajiyo adduunkooda hadda si ay haddii ay maaragtay diin la-aan ay noqdaan adduunkooda ma hagaagayo taasa asal a marka shaqadeenna xadiidkii nabigu sala allahu alayh wasalam ka hadlay oo kullukum raacin wa kullukum mas-uulun an raaciyatihi waxa waaye xadiidkaas wuxuu tilmaamaya mas-uuliyad ayuu tilmaamayaa culimmaduna ay ka hadleen alimaam atiibi raximahu llahu wuxuu leeyahay fi sharxi isagoo ka hadlaya xadiidkan sharxigiisa fi hada alxadiidi wuxuu yidhi ana araaciya laysa matluuban lidaatihi ninka raacigaa daatadiisa de looma qisdaayo oo daatadiisa hadduu wax gaara maaragtay laga raba ma jirto maxaa la rabaa marka maxaa maaragtay xukunka iyo waxyaalaha macnaga iyo qiimada leh waa maxay wa inamaa uqiima lixifdi ma starcaahu lmaaliku waxyaalihii asaga inuu ilaaliyo loo taagay loo magacaabay arrintaas ilaalinteeda ayaa asal ah wixii asaga mas-uul ku yahay oo maaragtay u taagan yahay ilaalintooda fa yanbagii anlaa yatasarafa ilaa bimaa adina shaaricu fiihi waxaa habboon in asaga maaragtay ama dhexgelin ama samaynin waxyaalihii loo fasaxay ama la amray waxaan ka ahayn inuu dhexgelina la rabaa dariiqa saxga inuu ku toosnaado shareecada ilaahay hogaankeeda quduu hadday tahay towjiih hadday tahay dhinac walba qowlan wa ficlan dariiqaasi inuu ku toosnaado sheekhulislaam ibnu teymiya raximah llahu asagana wuxuu yidhi fa ama almaqsuudu alwaajibu bilwilaayaati islaaxu diini alkhalqi wilaayaadka waajibka maqsuudka waxa waaye wilaayaadka lagu leeyahay islaaxu diini alkhalqi dadka diintooda in la hagaajiyo diinta in lagu toosiyo oo maaragtay lagu wado lagu hogaamiyo alladii mataa faatahum khasiruu khusraana mubiina diintaas hadday ka tagto diin la-aan ay noqdaan dadka waaba khasaarayaan khasaaro cad ayay khasaarayaan maaragtay hadday diinta u toosi weyso khasiruu khusraana mubiina waay walam yanfacuhum maa nacimuu bihi fi dunyaa waxay kale adduun ay helaan waxba u tari maayaan dadka haddii diinta ay ka halawdo adduun si kasta ha u helaano dahab iyo maaragtay badarool iyo wax walba adduunka ha helaano khasaaray ku sugan yihiin taasna kolle waa maaragtay loo jeedaa adduunka maaragtay iska sheegayo inay horumareen waa ololaya maanta rafaadka iyo shiddada haysato waxawaaye diin la-aan waxawaaye dhibaatadaasay leedahay ibnuulqayim raximahullahu isagana wuxuu yidhi wa jamiicu alwilaayati alislaamiyati maqsuuduha alamru bilmacruuf annaahi can ilmunkar maamulka dhammaantiis maamulka islaamiga ee dhammaantiis maqsuuduhaa alamru bilmacruuf annaahi can ilmunkari in diinta dadka la gaarsiiyo alamru bilmacruuf waaye in munkar iyo wixii xumaan in laga reebo laga hor istaago addacwa ilallaahi marka labadaasi rugni oo waaweyn alamru bilmacruuf annaahi can ilmunkar ayaa laga rabaa marka shaqada maanta ee wilaayaadka islaamiga ah ama xarakatu shabaal mujaahidiin ay u jihaadayaan ay u taagan yihiin waa shaqooyinkaasi marka ilaahay waxaan weydiisanaynaa in nooga kaalmeeyo oo arrimahaas imtixaanka ah laisku imtixaanay Ee, runtii haddii si la rabay oo sidii la rabay oo loo gutona faa'iido badan iyo khayr badan ay leedahay haddii maaragtay xadgudub la sameeyana dhibaato badan ay leedahay dardaartii insha allahu tacaala waxaan kusoo koobaya dhowr ee, nuqto kow ee, alisticaanatu billaahi kaalmo ilaahay inaan wastaciinu bisabri wasalaa maadaama mas-uuliyiid oo maaragtay wakti iska adag iyo maaragtay duruufo adag iyo maaragtay la shaqaynayo in umuuraheenna aan ilaahay u kaalmaysano xiriirka ilaahay aan maaragtay aan la leenahay aan wanaajino arrintaasi waa dardaarmayaa qodobka labaadna waxa waaye calaaqada iyo maaragtay xiriirka bani aadanka iyo tacaamulka aan laneenahay laneenahay dad la leenahay dadka aan maamulayno fanu tacaamul wuxuu ka mid ahaa eh, mawaadda meeshan laga qaatay dadka maaragtay qeybo badan ay ka kooban yihiin marka in dadka si wanaagsan oo ixtiraam iyo qadarin leh in loola dhaqmo ay ugu horeeyaan dadka wujahada ah dadka ummadda ka dhex muuqdo culmada nabadoonadii ugaasiyada dadka kale maaragtay waxgalka ah nin walba waxa waaye maqaamkiisii aan la dejiyo Eh, dadkana waxa waaye maanta xarakada hoggaankeeda iyo qiyaadadeeda in wax la wana- la wanaajiyo waa ay rabtaa dadka muslimiinta dhammaantood waa ay rabaan ku farxayaan akhiiran insha allahu tacaala dowladii camar ibn alcaas oo muddadaas soo socotay maanta eh, meesha insha allahu tacaala nooga gebagabaysan tahay Eh, waxaana maaragtay isku ognahay waxaan ku ballannay oo badnaa wixii aad soo jeediseen aad ka naqaashteen wixii kale maaragtay wilaayada ay fiirisay Eh, arrimihii aan ku ballannay aan isku ognahay insha allahu tacaala dowladiina markaa halkaana kusoo xidhinaynaa subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha illa ant astaqfiruka waatubu ilayk guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanahay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu لنا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى